bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidaal meelkastiisiin rogdan iyo si kastooniin dheegaaytan waliba hawada siin kulena hamiin fayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtigan oo kale isin ku dhugunsidaan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii lagu reeb hamiignimada sabtada galaaso jimaani ee bahaas qodobada oo ka barnaamijka kulanka warsan hoo ilaahay awoodile lagu helaysin ka dheegi doontan oo nin isinka hay waliba ku mid aha dagaal khasaare jeysidii oo shabaab iyo ciidanka maamulka koonfur galbeed ka dhex mari antaan dhexayta degmada berdaale iyo deegaanka awdingle maysheeni in haddii ciidanka maamulka koonfur galbeed iyo shabaabka dagaalamaan antaan dhexayta degmada berdaale iyo deegaanka awdingle oo ka barnaamijka kulanka warsan ya ka dheegi doontaan saas oo kale weliba isin dheegi doontana wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya weliba shiraan furtay wasaarado arrimo gudo maamul goboleedyada dalka soomaaliya xukuumadda soomaaliya oo sheegtay hanti shaqada garoonka aadan cadde anaan hakadna sababo ammaan daro daraadye oo ka barnaamijka kulanka warsan ya ka dheegi doonta saas oo kale weliba isin dheegi doontana ciidanka jubbaland oo galantaha ka dhiki walyaabo qaraxow iyo reegiwadadi xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo geeka kalesoono ka ansahiye sharci muhiime saas oo kale weliba isin dheegi doontana maamulka degmada beled hawo oo beeni inti cabsi ka jarta degmadaasi kureeda markii la sheegay geeka anti obsi wiinka jarta degmada beled hawo oo lunku obsi qabanti dhaqdhaqaaqa shabaab iyo haweerra qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ka dheegi doontaan barnaamijka kulanka warsan barnaamijkan tiisa dareer waliba hasiinla dareeriyey waan hasiin saare anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamada waliba galan wiigii sii doona saaxiibkayga maxamed xuseen faliir b k ha ka dhowaada markale iyo markale barnaamijka kulanka warsan hamiignimaeeda galaasuu sabtin iyo bahaas taarigdan iyo ka-edanta tumun iyo kowda bilo tumun iyo koowaad ee nofembar sanadka labada kun tumun iyo toddobada weli dhugunsada ay tani idaacadda warsan ee magaalada baydhabo magaagay socdaalu idaacadda warsan u farsamada b k welinoo dhugunsada ay tani siyeetun isiyeed dhibic lama aalada satelliteka iyo life streamka adduunyada meel kasta isinku rogdan mar kale iyo mar kale weliba sanglena hamiifay dagaal khasaare jeysidii oo ndhaxaya shabaab iyo ciidanka maamulka koonfur galbeed oo ka dhiyanta ndhaxayta degmada berdaale iyo deegaanka awdiinle dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawaca jeysidii yo waliba ka dhiyaya jiira madsheega oo ndhaxayta deegaanka awdiinle iyo degmada berdaale kureeda markii ciidan fadaaya anti ciidankeelku ku horseedan deegaanka awdiinle ee gobolka baay iyo waliba wadadan galay dhaqdhaqaaqa shabaab dagaalka oo markii hore uuse ka bilaabaday miinada dhulka laka duugow taasi oo markan ka horeyta lalakii ciidanka maamulka koonfur galbeed laakiin walbahan ku deerna cabdulaahi sheekh maxamed sheekh mukhtaar gaashaanle sare ciidanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya taliyaga ciidanka maamulka koonfur galbeed ee aaga berdaale oo la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo wali sheegaya anti khasaare shabaab yo deersienga yoona dhinijosede qofku ka amuudi shankelen ku ka dhaawacanti xillo dagaalkaasi dareeraan waraysi la weeldaday weliba hadaladiisi kumid tahay cabdullaahi sheekh maxamed sheekh mukhtaar oo loo yaqaano baabur hadlaahay mayaka marka gaashaanla sara koonfur galbeed mise dawladda federaalk koonfur galbeed koonfur galbeed may ka magacaawanta marka koonfur galbeed markii laku hadal kaliya ciidanka oo aaga dhinac berdaale we ka howlgala waya wali faahfaahin oo siyaasa geeka mayd la kulanteen geeka mayd la kulannay dagaal culus oo ilaa iyo muddo saacado socday ayeenii dhex mariyeen anigoo cadowga oo ka duulay shacabka soomaaliyeed meelle erow berdaale iyo awdile lamlatyo la erow jirmad sheekiyo dagaal culus miidhagali khasaare oo eeda khasaare wiinaa geysini ilaa iyo tuma iyo dhowr qof oo ku dhimatay ilaa iyo afar guri laa ku furi maasha allah iyada hata khasaaradan waywa dhaawacna qabla dhimashina qabla laakiin dhimashadana saddex qofku dhaawacan waywa shan qofku marka ada meel iska dagaalami dagaal kulley khasaare dhias khasaare waliga madoor dagaal galni baati hata hata keedanagan mee alxamdulilah hata caafimaadkan baawurtaan ciidamadan kulli hata wali baydhow gurmado badan baydhownin bayna jarta marka alxamdulilah hata sidii oo
wali sheegday in shabaab isan tumayo dhowr qof ku dileen tirada rasmiga fadaan ee tumayo dhowr qof maadaama ilaa iyo tuman iyo saddex qofood oo ku dhimatay ilaa iyo tuman iyo saddex qofood ilaa iyo sagaal dhaawac meel ku qaadan ilaa iyo tuman iyo saddex qofood ku dhimatay saday ka xaqii jireen xaqiijini madaxeedaba dagaalada madida amareysta xagalnay dagaaladii dhaawac miidla kulli kor tilaabsanay amang laaskanagdo oo mahayna oo madaasiwaluswido mahayna onuba asdaxagalnay baawurta baydhow koonyo baawurta oo unta ku seeni dagaal oosi oo mayahay oo kadhiyahay sikadise maadaama madoor informationin walagaba laakin meel mahayn meel madaasfaladaay hada eeda dagaalo qoon kadiyan dagaal askanagnagadekadhima dagaal oo madoole walisgamay lufshalsad mahayn iniga kiidin khasaare ma haysan deeri una khasaaro weyna deertay saddeq askarin oo dhimatay ilaa iyo shan askarin oo dhaawantay waayahay ee dhimashada iyo dhaawaca anteen qaadeen dhaawac una baydhowlahan qaad afar qof baydhowlahan qaaday hal dhaawac fududu haddaa berida alishaangnay dhimashadana baydhowlahan qaadnay wali sheegday in jiiramad sheekh lasiin sheegi inti shabaab siin ka jara ee siday suurtagalka nagati meel lasiin sheegi intiisin ha galan meelo badan bablaka sheegay meelo badan lomba wali waa dhaafni meelinka kadamba ay tahay madina kalawalni sheegla meel lay mahayna meelo badan berda ilaa iyo meelaha lugaani awdinliyo meelo mado olaadinay gali oo ciidamada kale ha lugaayeen marka saas darteed hal meel lay mahayna sheego madina kale hal meel mahayna meelo badan oo ninka sheegay wali jirtay oo cabboodnay oo dhibaato ninka jeerna jirtay laakiin meelanka dambaysay oo wali seenay walaawo nin kisto adoo joogun ay miyi ka alan nin kulman alhamdulillah hadana si oo nin nisarnet meenada oo eed angin badan ila qariya meenada ina qasaaray wal maligaysin baawur wana loo deerna kulay baawurtaani wala taayman wal abad nolosh ma meena qarax wal maligaysin dagaalkii in meynada ay hormareen dagaalkii meenada meenada hormartay meenada mardi meenada qarax ku baad dagaal markaas ahay ciidan dawladeed iyo eting maadaama ee, ee, ee, koonfur galbeed isin hata ee, saraakiishu eting may sheeni in xilligan birdaal iyo baydhabo dhatiya lasiin gala maadaama markas isin sheegasan in isin wadan howlgallo ku dhan ee dhaqdhaqaaqa shabaab wallahi eh, taas wala su-aal fayl eed in su-aal meelaka jaro mayleerays adowgu sunan nabtatiisa sunanti unuba diyaargarowna sunan diyaargaroway lay qof allaala qofki markaasi oo diyaargarow jira marale mausubantina diyaargarow ununa diyaargarow lay kajarni markaas su-aaleedan faylo maadaama un meelisoogankaseen la fadaayisi hadhow maleysi iyo jidkaan gale marka taasati digmaanya la dhiba malabiyan ununa kitan kuinlay rajaan way inta badan dheegnay in isin hawadan jaad ma ciidankiin wali nagday in jaad baydhabo ku qaadano mes jaad berdal ha ku qaadano baydhabo sheenan oo shileedi maya tan oo tan oo hate jaad mahayne mayleeraas ciidamo oo baydhabo ku tabtay dad meelo iska haysta maamulistan iska haysta ha qaadan ya ambani jaadna mambana jaadkana maadaama jaad isku dhaaf habarti oo sharmuuta atayni un oo hob deegaanku kuheesuna difacna lanootoo ilaahay waa difaca kore marka jaadkina dadis magaalada sida oo hanjeedo una meelaba kooyahayo amni fulfado baniaad dadki noolali dadkiba ka jartay taasna tamay waa madilne noolal dadkiba jarta madi difaana dhimalaasa laakin tan hatuuna jeegan bani odayaalo oo malaaqin iyo ciidamo oo saddex baabur oo ciidamo oo tignik weedana meelaha u qaadeen una meelihii madaasa u qaadan un seena fadaan hata una maseena yo wiliba horanbahan unun magaalada deegaanki baron hadhawaayani tan madgoortigeekaay dadkaas ku horbanini un dadkaas fasaano nabadala soo fadaani nabadate bilaadani gale laakin jaadkana naftiidis haddii oo meelo deegaanka degmadaba hoos kooyo dadki wadan oo wulaadi ka nool mas-uuliyadeena saaran mas-uuliyadas taamadaasatay nin mayleeraasu difaan lela laakin dante hata geektan hata jaad mambana ciidamadaas iyo malaagidaas iyo walaasay meelhelay iyo meelun maamulku walaaun khilaafaadku jeedi gartiyo onseani kan geeg horta jaad mahan hor bado kale halbadina geeg mahan okay anka dambeyntii bulshada oo ka koo dhugun sidaay raadiyo warsan mayn sheegi lahayd bulshada oo ka dhugun sidaadiyo wali in sheegay in cadowga maalin wel maalinta ka dambeysay in isburburaa laakin isuna sidii oo nafta iska isatay iswa dhiiri iswelay laakin aan hayni oo burburi dadkii walaagaas eeg iyo dadkaas walaagaas araga naftatiiyo inay khayr daarto dagaalamaano qorido qaadana ay sheegaan un inay oo walaalanqoli diriyo walanqo walaasid weeli walaasan bas kujaan inay cadowgii burburaha dhamaadahay aragan alfade maay sheegay inay oo dagaalaman cadowgu suraaban maalin walba cadowgula dagaalaman dhugunsidyaalka qiimo iyo gadarintan oo mudankaas waliba hay cabdulaahi sheekh maxamed sheekh mukhtaar baabuur halaay oo waraysi si ay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kureeda dagaalkii geeka dhex maray ciidanka maamulka koonfur galbeed iyo ciidanka dhaqdhaqaaqa shabaab
shirkadda ganacsiga guud ee harso idiri salaamu calaykum calaykum salaam saxiibi howdaaw aniina faylaahi raabtun way bakiinka kuwayha mara faafaday tumunko guriya lama doorku weelfaday riir galab dhismiha mara kuweydiya bawaan saama bay qarab dhisma bay dhow baa dhoobinina may hamar bay koo jarama may bay dhowahaano yoo faa'ido weydiyaan le anama injeeda shirkada ganacsiga guud ee haaskoya hafiis iyo aragdeeda yeeseeda fadee hamar wah adigo warakin haaye haaskala ariseegas bay dhow baa degti ani arigi adigo ani ariga ki jeey i tus naki habba masaajid abda kortisi halo war fudud ha sheegas
aha waa tu akhrib bay kiyaa wah shirkadda ganacsiga guud ee haasko Ha.
may eme ha degdi Waa, eme ha degdi.
usmay markaba baydhowa fadheeda imbolaan baaruray liksheeni waa isjiiday walaala kasaani isjiidana sheenana iyo duwe salaam ina aase
dhugunsidayaal weli weli noole dareertani idaacadda warsan ee magaalada baydhabo wasaaradda arrimo gudo dowladda federaalka soomaaliya oo geegi shiran ka furti magaalada muqdisho wasaarado arrimo gudo dowlad goboleedyada dalka shirkun waliba geeka ka furmay magaalada muqdisho walina furay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya shirkun oo eh koolla ka talada doona waanaan dhahaya wasaarado arrimo gudo maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda arrimo gudo federaalka shirkan waliba use dareeri doone muddo laba maalmood eh walina diiradda laga saari doone dhisowka golo deegaanka iyo dowladda hoose ee dalka cabdi faarax siciid juux wasiirka wasaaradda arrimo guda dowladda federaalka soomaaliya oo shirka furi yo weli use sheegaya intii shirkun useeye kooxogta liska dhaafsada doone islamar ahaantaasna laka wada talada doona maruse arrimogaas ku hadalay weliba hadal isku mid hay bismillahi raxmaan raxiim wasiirada dowlad goboleedyada eh, saraakiisha gobolka banaadir madaxda gobolka banaadir eh, saraakiisha iyo madaxda wasaaradda gabdhaha iyo wiilasha dhammaan marti sharafta dhammaantiinba subax wanaagsan Eh, aad bay sharaf noogu tahay shirkaan aan kasoo qayb galno shirkaani waa shir muhiim ah eh, oo hadda muddo soo socday oo ah wadeen qorshe ama hanaan looga wada hadlo shaqooyinka muhimka ah ee xogta la isku dhaafsado lagu tashado ee talada lagu wadaago mashaariicda lagu wada qorsheeyo ee waa qorshe aad iyo aad muhiim u ah waa ku mahadnaqaynaa ee, dowladihii naga horreeyey iyo wasiiradii naga horreeyey hawshaan soo bilaabay meel fiican bay maraysaa waxay u baahan tahay in la dardargeliyo Ee, intaanaase intaan gelin marka hore aan aniguna ku biiriyo ee, tacsida iyo ducada ee, wasiirkeena qaaliga ahaa ee, nunow oo ina ka dhintay ee, qaraxii ina kaga dhintay iyo saraakiishii ka horreysay ee, inkastoo dhibaato weyna dhacday oo qaraxyo badan ay dhaceen saddex qof oo si gaara noo taabanaya ayaa naga ee, naga soo gaadhay meeshaan afar qof nunow marka lagu daro ee, oo awalna ee, saddex horaan uga dhintay qaraxii hore haddana wasiirkii halbowlaha noo ahaa hawshaan waday allah u naxariisto samariya imaan allah ina ka siiyo Een, sida ay sheegtay sacdi oo shirkan bay dhabac ku qaban lahayn isagana martigeliyey Een, ilaahay amarkiisa qadartiisa ma aysan noqon marka ee, barnaamijka kana wuxuu u ahaa halbowle iyo shaqadan socota runtii wuxuu ahaa ee, degmadii ugu horeysana wuxuu ahaa ninkii een, hirgeliyeyba allah u naxariisto hawshaan aan maanta halkaan isku nimi waxaan rabaa meelo badan baan rabnaa inaan taataabano kow arrinta amniga dalku wuxuu ku jiraa xaalad adag oo amni innagaana joognaa dowladihii iyo gobolladii ka kala nimi arrintaa waxaa loo baahan yahay marka markooda horta in hoosta laga xariiqo oo laga hawl galo oo meelaan nabadi ka jirin dowladna lagama dhisi karo mashruucna lagama fulin karo wax kalena lagama samayn karo marka amniga in xoogga la saaro oo loo soo jeesto runtii arrintaasi waa arrin aad iyo aad muhiim u ah Een, halkan waxaa isugu yimi hadda toddobaadkii lasoo dhaafay ee, madaxdii dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe muddo sagaal beri oo ku jirayey oo kaga hadlayey ee, qaabkii loo wada shaqayn lahaa iyo wixii yaryaraa oo taagnaa sidii loo xalin lahaa iyo si dalka loo xoreyn lahaa iyo sidii laisugu soo dhowaan lahaa hawshaasi guul bay ku dhammaatay saad la socotaan Een, waxaan lagu heshiiyey ee, dee in ee, dalkana laga xoreeyo cadowga wada shaqayn joogtaana la yeesho meelna looga soo wada jeesto arrintaasi waxay u baahan tahay marka waa fursad midow ah in hoos loo dhaadhiciyo oo la howlgeliyo oo hawsha aan ku shaqayno arrintaasi aad iyo aad bay muhim u tahay inaan iyadana ka galno barnaamijkan waa laga sheegay waa laga hadlay meelaha saldhigga u ah oo ah dib u heshiisiinta iyo dhisidda barayaasha deegaanka iyo daadejinta talooyinka iyo wadatashiga iyo xasilinta iyo waxaas oo dhan barnaamijka haddaan marka isdul taago barayaasha deegaanka oo ah meesha runtii dowlaha dowladda inaan dadejinno ayaa aada muhim ah dowladdu waa iska saddex darajo weeye annaga tii dee qalfoofkii sare oo federaalki waa noo dhisan yahay dowlad goboleedyina hadda waa noo dhisan yihin laakiin haddaynaan golayaasha deegaanka dhisin oo talada daadejin dowladaha intiinaa kale oo dhammi waxa weeye waa iska qalfoofiya waxa weeye waa sawirkii guud waa way cashuur ma ururin karro taladii dadku ma geyn karro mashaariic kale ma fulin karro inaan taa samayno arrintan marka golayaasha dhismaha golayaasha deegaanku waa arrinta ugu muhiimsan oo ah in la xoog loo dhaqaajiyo runtiina muddaa laga hadlayay laakiin hadda xilligii ficilkaa la joogaa koonfur galbeed iyo jubbaland sharciyadii waa dedejiyeen koonfur galbeed waxaan uga mahadnaqaynaa degmadii ugu horreysay inay sameeyeen oo xudur oo dhawaanaan samaynay ceel berdana miiskay u saaran tahay hirshabelle iyo galmudugna sharcigii bay gacanta ku hayaan sharcigaa waxaan jecelnahay in la dedejiyo oo sida ugu degdegsan berdaanan hadda socota waxaan jecelnahay inay sharcigaa dedejiyaan oo golayaasha wasiirada la keeno hirshabelle waxaan filaya golihii wasiirada kule dhawaan bay samayn doontaa golayaasha baarlamaankana la mariyo sharcigaas wax badan kaga duwanaan mayo shuruucdii hore oo la sameeyey oo kolley dee wixii loo kala unbaa la waafajinayaa oo maxalli u ah deegaankaas laakiin qalfoofka sharciyadu hadda waa iswada mida waa wada samaysan yihiin sharciga in la dedejiyo waxaa ku xiran wax walba sharciga marka la dedejiyo oo lasoo gudbiyo marka hawshii in loo gudbaa loo baahan yahay dhismaha golayaasha deegaankana sanadkan waxay ahayd in la sameeyo saddex iyo toban degmo hal degmaa hadda noo samaysa marka waxaa loo baahan yahay iyadana inaysan noqon marka laga hadlayo intee degmo laga samay gobolladu isku jiijitaan iyo annaga saddex galmahan laga hadlo ka dhigayo afarna loo ka dhigayo laakiin waxaa loo baahan yahay ficliyan in la dedejiyaa loo baahan yahay aada iyo aada loogu dhawaaqo oo hawshaas la bilaabo oo aan waxba lagu sugin marka jubbaland iyo iyo koonfur galbeed oo mar hore sharciga gudbiyey waa gaabis aad bay gaabsata weliba jubbaland waa sii gaabis marka hawshaa waxaan jecelnahay in la dedejiyo waa waqti dambe aan la gelin oo inta loo soo jeedo hawshaas la bilaabo oo degmooyinka aad leedihiin waa fudud yihiin ama murankood waa yar yihiin xataa lagu sii bilaabo oo meesha aad leedihin xogaa caqabadeeda xogaa dib loo dhigo arrintaa waxaan codsanaynaa in la dedejiyo oo aan waqti dambe aynaan dib usoo ku soo dhicin wax walba ayna waa ka xiran kuwa la dhisay iyaga ruuxooda sidii loo joogtayn lahaa ugu shaqayn lahaayeen waa muhim hay-adaha nagala shaqeeya oo mashaariicdan ka shaqeeya xasilinta iyo dhismayaasha golayaasha deegaanka iyaga ruuxooda waxaan ugu baaqaynaa inay wixii kaga aadan hawshaan ay ay ay ay dedejiyaan oo cagajiyaduusan jirin oo counselka la dhisay haddeer ruuxiisa isaga ruuxiisa wuxuu u baahan yahay in dee la tayeeyo oo la qalabeeyo oo la xoojiyo oo institutionka la dhiso hawshaa ruuxooda inay qaataan aada iyo aad baan u baahannahay hawshaa marka la dhisayo waxaan u baahannahay in si fiican looga baraandigo oo dee waxaa ka horreeya tallaabooyin baa ka horreeya tii dadka inay wada tashadaan iyo inay heshiiyaan iyo in guddiyadii la sameeyey waxaasoo dhan baa ka horreeya laakiin balansigeedana in la eego hadda guddigaan la sameeyey gabdhe kuma jiraan golahan deegaanka xudur toddoba iyo labaatan aan gabari ku jirin waayo tilmaan fiican maaha gabdhuhu waa halbowlaha ugu weyn oo bulshada maanta soomaaliyeed waynu ogaanay waynu aragnay xaqiiq bay noqotay talada inaan wax ka siino waayo waa gabdheheenni waayo marka hawshaasna iyagaa u fara dhuudhuuban waa hawshii guriga wey marka hawshaasna waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo oo gabdhaha la siiyo kaalintooda council aan gabdho ku jirin aan qaarkeena ku jirin ma shaqaynayo marka taa shuruud inay noqoto wey waa sawir xun weeye markii toddoba iyo labaatan nin halkaa ay soo fadhiistaan iyadoo boqolkiiba konton iyo ka badan gabdhuhu ay yihiin marka taa waa dhaliil weyn oo soo baxday oo loo baahan yahay koonfur galbeedna inay dib u eegto gobollada kalena ay tusaale u noqoto inay tusaale u noqoto oo gabdhuhu ay kaalintooda helaan fifty fifty ka dhiga maxaa diiday dadku saas isaga siban yahay bal meel unka bilaaba dikale boqol iyo soddonka dastuurka bal ku bilaaba laakiin suurtagal maaha sidaan marka arrintaasna waxaa loo baahan yahay in maaragtay runtii aad iyo aad loo xoojiya loo baahan yahay la dedeshiyo marka arrintaas waxay iga tahay dardaaran guud arrinta golayaasha deegaanka haddii aynaan dhisan sheekadeenna waxay kusoo rusaa sheeko waa lixdan iyo sideed degmo ayaana sugaya inaan ka dhisno dhinacan cadaado iyo xudur marka laga soo bilaabo gaabkacayo inta udhexaysa hal deg- hal eh, degmo oo maamul kama dhisna haddaan gola deegaan jirinna dowladnimo ma dhisi karo cashuur ma qaadi karo eh, tala ma wadaagi karo mashaariic ma fulin karo legitimate ma nihinba dadkuwana uma qabayaan kalsooni marka dowladnimada inaan dadejino waay inaan dadejino waay sharciga eh, golayaasha deegaanka wax badan oo kale kuma xira arrimahan federaalka iyo khayraad qaybsiga iyo waxaasi waa arrin hadha u dhexaysa fili eh, dalku waa waa federaal wa- iyo state iyo dowlado hoose dowladaha hoose waxay hoos tagaan stateka marka arrinta federaal qaybsiga iyo waxaas iyaga si gaar uma qusayso waa state stateka iyo waxaa ka gorgortamaya middaa iyo iyo dowladda federaalka ah waxaa ka gorgortamaya arrimahan dastuuriga ah oo ah sida khayraad loo qaybsamayo iyo sida federaalka oo noqonayo laakiin golayaasha deegaanka waa golayaasha deegaanka ee maamul goboleedka waay iyaga waxaa laga rabaa arrimaha hoose inay u degaan marka wax shuruuc oo gaar oo ku xiran ma jiro waa arrimahooda deegaanka marka arrintaas een, hoosta ayaan ka xariiqaya maaragtay in iyadana runtii aada loo aada loo dedejiyo Ee, wixii nagaga aadan anagoo dhinacayaga ee, waxba la hari mayno arrinta dib u heshiisiinta dib u heshiisiintu waa mawduuc kale ee, kan waa ku xiran yahay waayo de meelaan wax ka dhisnayn oo dadkii uusan lahayn meel isugu yimaado xataa heshiisiintu way adag tahay laakiin arrinta dib u heshiisiinta hawl weyn baan ka wadnaa Een, haddaba muddo waa ka wadnay bishii juun halkaan shir weyn waatuu ka dhacay oo wada tashi ah oo ee, la isugu soomaalidoo dhan ba isugu timi daraasadaha laga soo bandhigay Een, hadda een, een, waxaan wadnaa frameworkii siyaasaddaas baan wadnaa si looga shaqayn lahaa dad badan oo khubra baa maaragtay een, loo qaatay meelo waxaa jira si gaara u calaamadsan oo een, konferensiyo waaweyn ay ka jiraan oo isha gaar loogu hayo oo gaalkacyaa ka mida oo markaa ka mida oo waxaa ka mid ah midda tan ee, galmudug iyo iyo helasunna iyadoo dhinacna siyaas- siyaasadkaa baa ka mid ah oo sida gaarkaa u calaamadsan marka taasna tibhisiintuna waa mawduuc weyn oo dhinacyo badan leh oo siyaasad leh oo dastuur leh oo khayraad leh oo dhul leh oo waa waa waa kala gedgedisan yahay marka waa geedi socod buu noqon doonaa ee, socda laakiin arrintaasna ee, waxaa loo baahan yahay hawshaan baa qayb ka qaadanaysa haddaan meesha maamul ka jirin yaa wada hadal siinaya Ya- ma ma haysanaba xataa platformkaan ku wada hadli lahayn marka waa isku xiran yihiin laakiin taasna ee, qayb bay ka tahay marka golahayaasha deegaanka la dhisayo bulshada meesha kuwa nool in marka hore ay heshiis yihiin oo wada hadlaan waxdigal ma wada dhisan karayaan marka way isku xiran tahay in dowladda la dhiso in la heshiiyo in mashaariic la fuliyo wuxuu dhan wax isku xiran waayo innagaana hawshaas ee, layna sugayaa oo ay tahay wax layna sugayo Een, marka eh, waxaan jeclahay maanta iyo beri inaan mashruucaan aan dul istaagno oo ka fiirsanno oo ugu dambayn ay ka soo baxdo een, mudnaan degdeg ah oo aan isku raacsannahay oo ah meelahaan higsanayno waqtina aynu aynu aynu ku xirro wuxuuna aysan hadalina ka noqon ay noqoto eh, fadhiga aan fadhiga ku xiga oo saddex bilood ka bacdi ah dee gobol walba imise degmo oo dhisan oo golaha keenayo runtii intaasay noqonaysaa haddii kale la- waxaan loo qoondayey way khasaarayaan dib bay u noqonayaan dabeedna hadhow xataa dadka kama dhaadhicin karayno mugti barnaamijkaana muddo ayuu hadda ahaa maaragtay himilo ahaa marka xilligii la dardar gelin lahaa buu jooga haddaynaa golayaasha deegaanka dhisana dowladnimo kale ee, runtii kama wada hadli karo platformka waxaa loogu talagalay madasha madashaan waxaa loogu talagalay meel aynu isku waraysanno xogta ku kala qaadanno waayo aragnimada isku weydaarsanno een, mashaariicda aynu een, ku kala aynu aynu een, eh, eh, kaga wada ku wada qorshaysano bartneriskan ama dadka kale oo inala ah aynu eh, hayadaha inala shaqeeya aynu kula xisaabtanno hal cod aynu ku yeelanno een, dowladnimada isku soo dhaweyno dib u heshiisiinta qayb buu ka mid yahay dalka federaalka qayb buu ka mid yahay horseedna inaga u ah Ee, wasaarado kale oo sidaan isugu xidhan ma jiro waa meesha loo baahan yahay marka dhinac- dhinacna federaalkii baynu ka nahay wasaarad badan oo federaalka iyo dib u heshiisiintu een, iyo arrimaha gudahu waa isku xiran yihiin meelaha qaarkoodna waa kala gedisan yihiin laakiin dhinacii federaalkana qayb bay ka tahay oo dalka eh, isku hayntiisii iyo talawadaagiisii iyo wixii qayb bay ka tahay dhismihii dowladnimada qayb bay ka tahay marka een, golahan waa golo muhiima waa golo muhiima oo loo baahan yahay inaynu sidaa u aragno oo aynu noqono hal cod oo hal ujeedo leh oo hal talo leh oo wax isku biirinaya inay noqono hal bax ah marka aad baan isku dhaweynaya tala aad u fiican bay ahayd hawshaasna waxaan u baahannahay inaynu aynu aynu sii xoojino Een, marka intaasun baan anigu oran lahaa ugu dambayna meeshaan ayaynu ka soo baxdo dee talooyin eh, wax ku dhan ku shaqaysan aad iyo aad ba umahadsantihin dhugunsidyaalkaas waliba hayay cabdi faarax saciid juuxa wasiirka wasaaradda arrimo gudo ee dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadlayay shirki geega ka furmi magaalada muqdisho
Omo Crystal.
crystal omo
Ishow.
way oo bedeli Ulu unka iska qaryahay takiinkowna ma ee kolkunga sidiida ee kar ana laha ineeda dhigda foolahan ku jeesatay madun reed unka in iska qariday ma i erow ii sheeg kar adaletana kushmasiyo maay i haddana may korkay ma aragaaso walafa fiigan ee ka jara maya tahay ibtiridu oo madan ana dharka ka dhagadahaayo ishow ooma dhiidile ama ka dhar dhigadahay oo ma dheedilay aha oo ma cusublay aha mishal oshii ilow oo mada hadda adduunka lankajeeli omo kristal inshen omo crystal iyo hadda adduunka linkijeeli iyada dadan anfacday maha an iyo halaa iishow kaleed oomama ku owaadasa oomo crystal haddaha kiin aruuriye haddaha kiin aruuriye olow iilkii aba ooma anqabti iishow inta kiinki egyaa ogaaw axsan lay insuubi omo kristal inshen alaab maaunta oo dhalaalayan ibeeroga oo ifaayan isgoysho lanhaayo korna an ii halaay omo crystal oo ma ajaa'ib low ayna hor lansaarna idilijeeya anfa'aasa omo crystal
xukuumadda soomaaliya wali sheegday hanti shaqada garoonka aadan adiya enan hakana sababo ammaan daro maalamoogii laha dhaafi idaacado qaar ee magaalada muqdisho ka howlgalow waliba ay ubaahiyeen hanti shaqada garoonka diyaarado ee magaalada muqdisho inta badan uusan hakadii sababa dhinaga ammaanka e inta badan waliba la hadalhayay intii ay jiraan qaraxyo laku obsado intii garoonka la kajeysada islamaraxantaasniyo kajeysadan dhaqdhaqaaqa shabaab iyagoo adeegsadayaan gaari walyaabo qaraxowlaha kabuuy yo ciidanka amisom waliba hasaarena warqada cad oo taasi iyo ka sheegayaan anti shaqaalo garoonka muddahan kala doonna shir jaraa'id oo uusa geeg warbaahinta magaalada muqdishoonka qobodii wasiirka wasaaradda duuliista hawada iyo wali uusa sheegay intii arrintaasi walbuun ku jarna maruus arrimowa si ku hadalay waliba hadaleysi ku mid tahay maanta shirkan wuxuu ahamiyaddiisa sii ahayd oo ugu sii badnayd maalmahan waxaa wareegayay in dhibaatooyin ay jiraan oo amniga xaggiisa ku saabsan runtii wax isbeddel ah oo airportiga operationskiisa ama dhaqdhaqaaqa airportiga ku saabsan oo wax soo gaaray ma jiro wax dib u dhacay ma laha waa business as usual waxa waaye shaqada sidii caadiga ahayd ayay u socotaa wax dhibaato ah haba yaraatay oo ka jiro airportiga ma laha maalinba maalinta ka dambaysa sidaa la socotiin airportka wuu sii badanayaa dadka yimaado diyaaradaha yimaadaan way sii badanayaan waktiga laga shaqeeya airportka wuu sii badanayaa ilaa iyo tobanku hadda furan yahay waxaa bilowday diyaarado hadda habeenkii halkan ka duula toddobada oo kale diyaaradda nairobi hadda toddobada habeenkii fiidka ayay baxdaa diyaaradaha gobolka ka yimaada habeenkii ayay soo degaan shaqada si fiican ayay u socotaa wax dhib ah oo dhinaca amniga ka jira airportka haba yaraatee ma laha amniga airportkana waxaan u qaadanaynaa inuu yahay amniga ugu muhiimsan ee meeshani ka jira ayuu waa waa wax aad iyo aad muhiim nooga ah sababta keentay inaan sabti kasta halkan ku kulanno anaga oo mas-uul ka ah arrintaasi oo anigana kasoo qayb galo waxaa keenaya ahmiyadda uu inoo leeyahay marka waxyaabaha laisla dhex wareegaya dhinaca internetka waxyaabaha meelaha laga sheegayo oo dhibaato ayaa jirta airportka airportigu waa caadi
بمحمد بمحمد خطر المحامد يعظم وله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر
toshashka baanashiiba baanshiiba toosha قمر
talow kooyaay talow kooyaay tuugsanna koynay tali tusaale waladaneng haydi turru kanisi tooshateedii wantaadka haayan iyo tabartiyoo laku bahi sidii basalhaan beerka bahoo galay may tooshka baanashiiba toosh iyo baydhabo laha tubi tobanaynay ogaw tooshashka baanashiiba tayo may ka deero tabaroola iyo kii tanaad eba tooshashka baanshiiba
belanka neebsaday حسنه وجماله timira aw koy baartiinfaahano tinjiraha ingoyba ya aw todoba sahamiina mateeglan qaado korna mugda koy beerta inka dirto mugdi mugdilen gurtoon koy tooskan qaado dareerwa haye aw Mm-mm. maaladibahan kubana masiibase ka dhii tooshki alla baaburkaas nalshaysa nuurahaya ay mudolay beerta iin dhasura runtii baan gurida fadaytan jirtay
dhugunsidayaal weli weli ka guda jirna bartamo barnaamijka kulanka warsan oo isiignano dhugunsadaasaan idaacadda warsan magaalada baydhabo ciidamada jubbaland weliba galantaha ka dhikana walyaabo qaraxow iyo regiwadadi wararka nooderaha degmada luuq ee gobolka gedo waliba sheegahayana anti ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland iyo galantaha ka dhikana reg iyo qarax iyo wadadan cali cabdi mursal iyo maxamed cabdi saalax oo lamaadobu ku mid ah dadkii geeki lahala gobodii yaa waliba aan ku horreyntii iyo faahfaahiyeena dhinaga kale waliba hadalay laamo ammaanka iyo maamulka degmada luuqa yoogona sheegay antii dadaal dheer kurada iyo galantaha ka dhigan dadkaas sida hadalkii oon dhikan ninkii asagaa marka maxamed marka wuxuu soo jeeday alaabtan in la aaso gebigeeda meel la geliyo ummad kadalaa muslimna la dhabaataynin bastooladii uu ii dhiibay wuxuu yidhi madax hibalaaye geed hibalaaye geed hoostiis geedkaas u dhig meesha geedkan oo geed cala gorob uu ku yaalay waxay farshada ka soo horjeeda dembigaan maraan galay laakiin hadda kuma jiraan mar baan galay oo laigu qalqaaliyey waa galay haddii qof walbana wuu qaldamaa shabaabna hadda waaba dhammaaday barnaamijka waaba dhammaaday wax jirdila ma jirin waa la weydiiyey maadaama markii hore aan gadoomiya ay weydiiyey gadoomiya aan ka adkaystay waxaas ma jiran gadoomiyaan dhahay waxaan u dhahayna waxay ahayd afar sano ka hore waxaan meelgeliyo kulle ciddii soo qaday ani kulley waa adi dad baxta taagna waxyaabaha maaragtay igu soo eedeeyey sida runta ah maanta runtii taagan tahay xaqiiqdayna ragga horey baan isku uga wareysay xalay ilaa saaka xaqiiqdana waan waan bixiyey marka saak maxaa rabaa marka hadda mar labaad inaa eheleyda laakiin idin caddeeyo arrintii lagu soo eedeeyo inaan luq aan mataqaana aan ku idaxaa xilli hadda laga joogo afar sano ka hor waxaan ku guulaysanay tobankii bisha markay ahayd inaan soo qabanno in muddo aan daba taagnaynay hal sano iyo bar ah niman dhagarqabayaal oo fara badan oo degmada ku jira afar qof ah waxaan gacanta ku soo dhignay laba qof oo ayaga ka mid ah sidaa darteed waxaa noo suurtagashay waraysi badan kadib inaan gacanta ku soo dhigno laabtan hortanada ka muuqato waana ku guulaysanay biidnillahi alkariim waxaa hadda gacantanada ka maqan saddex bistooladood sida oo aan informationka saxda ah ku helnay waana waxayna caddeeyeen nimankii aan gacanta ku haynay in saddexda bistooladood ay gashay laba ka mid ay gashay gacanta dhagarqabayaasha waana sii baari doonnaa inay gacanta gashay in kale xaqiiqdeedana waa heli doonnaa
waxaan soo qabanay qalab alaabaha qarxa ah iyo raggii ka shaqaynayey muddo dheer laga soo bilaabo labada kun iyo koob iyo tobankii ilaa hadda barnaamijka ayaga gacanta ku hayay oo hagayey shaqooyin badanna ku qabtay oo ay ka mid tahay in booyado ciidamada amisom ay lahayeen walaalahana ayna caawinayey ay ka mid ahayd dad shacab ah iyo askar bay ku dhammaatay arrinta iyada muddo marka waxaan daba soconay ilaa hal sano ah halkaas sano waxaan raadinaynay ragga gacanta ku haya hawsha iyada ah oo laba qaybood ah qaybta mutafajiraadka iyo qayb amniyaadka ah oo labadaba amniyaad ah laakiin haddana mutafajiraadka iyo madax jabis ah waxaa noo suura gashay afar nin oo ka mid ah ragga ayagaha inaan helno agab fara badan bay hayeen oo maxaa la yidhahdaa bambooyinka gacanta laga tuuro ah minooyinka ramuudka ah iyo kuwa maxaa la yidhahdaa mobilka oo siimkaarada lagu xiro lawaca intaba isugu jira markii shaqooyin fara badan oo loo diray ay qaban waayeen in maxaa la yidhahdaa qalabkii lagu soo wareejiyey la yidhi sidaa awgeed marka qalabkan way duugeen meesha ay ku duugeenna in maxaa la yidhahdaa waktiga asaga ahaa jaanis ay u waayeen oo ay u suurageli weyse inay soo bixiyaan
saldhigii baahidaada surankaaduu marayday suubaney ma taqaan hadalkaadoon waxba soo heesi kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqay saani iigu tilmaan saal electronics stationary and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sudheene saaxiib la ahaada saal electronic stationary and cosmetics waxyaaba aad ka helaysiin bulshada waxaa ka mid a sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin combyuutar hb acer tushiiba iyo del iyo moobeelada noocyadooda kala duwan not for not three not five iphone four iphone five iphone six iyo samsung galaxyga noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahl electronic rintijaro jiif iyo joog sida dhalooyinka tiiviyada oo le yar iyo weyn mashiinka maaqlada dhagoolayaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka
xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo weliba kulan joog geega gacansahiyene sharci muhiime dooddheera kureeda xildhibaanada baarlamaanka weliba eedan qaadana sharciga biyo iyo korontada oo intaasi kureediyo ansahiyeen hindise sharciyeedkan weliba maray heerar shal duwan oo wakhti fara badanna la geli inka dambeyntii weliba geeka lanqaaday ede yeedona xubno golo shacabka iyo agbalenga intiyo ansahiyan boqol afartun iyo todoba xildhibaan ya ansahiy hindise sharciyeedkan walina diiday saddex xildhibaan majarna walku aamusi kureed waliba siin isla jare war fidiyeenkan la hadlay wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowladda federaalka soomaaliya iyo guddoomiyaga baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya maxamed sheekh usmaan jawaari natiijada waxay noqotay odaynta sharciga sharciyeedkan waxaa diiday saddex waxaa oggolaaday boqol iyo afartan iyo toddoba wax ka aamusa ma jiraan guntankana waa boqol iyo konton saa daraaddeed sharciga maaraynta biyaha waa ansax waxaan ka balan qaadaynaa inta dood socota welwel badana ka soo muuqday ku saabsan lahaanshaha biyaha iyo kafaa'iidaysiga iyo biyaha lala wadaago dowladaha deriska ah wasaaraddu waxay ballan qaadaysaa in ay xoogga saarto si wax anagaan leenahay oo manfacan leenahay in lagu faa'iidaysan haddii ilaahay wixii naga soo kordho naga soo tanbadiyo waxaan ballan qaadaynaa inaan baarlamaanka xukuumadda iyo baarlamaanka la soo wadaagi doono insha allah si contributionka xildhibaanada ka qaabteen dood ka qayb qaateen ay taladooda soo jeediyeen oo qaaro weli ka mid ahaa sharciga ku jirin kuwa kale ay soo jeedeen aada muhiim u ahaa oo keentay in lagu soo daro qodobka soddon iyo sideedaad kaasoo aniga aan soo dhawaynayno waana hirgelinayna hadila heerarkaas waa heerar muhiim oo ah fulinteeda muddo hal sana nasi laakiin shaqada u baahan laga qabo hal sana sana lasma gaarahay ka hor booyin gudahooda inaan fulin waayo waayo waa heerar ku salaysan waxqabadka wasaaradda iyo fulinteeda sharciga hadii ilaahay waxaan ka balan qaadaynaa inta dood socota welwel badana ka soo muuqday ku saabsan lahaanshaha biyaha iyo kafaa'iidaysiga iyo biyaha lala wadaago dowladaha deriska ah wasaaraddu waxay ballan qaadaysaa in ay xoogga saarto si wax anagaan leenahay oo manfacan leenahay in lagu faa'iidaysano haddii ilaahay wixii naga soo kordho naga soo tanbadiyo waxaan ballan qaadaynaa inaan baarlamaanka xukuumadda iyo baarlamaanka la soo wadaagi doono insha allah si si wadajir ah wax loo qabto
wifi 4G LTE main dhiyan mas'alo dogongo mainin dang e mas'alo rijalu malhuren internet na wifi 4G LTE ma aragna ima degna mugdi urshayu magordow imay hayagna maren fayle mugdi ku kubahaw maylato aha adeega wifi 4G LTE markaata ma doonto lanki midigdiiska gobsada wifi 4G LTE mataawiyaane mar hore li in sheegay inay mas'aladiiska weelaw adduunyadan korshe intii internetka abtirsadaas bulshadikii ishaaratiyu myfi 4g lte uhay uhayta geeshe umudis balansadaaso internet lika hariira online niniska faanow ay koomoganaanay adeega myfi 4g lte bad i bere berad i baadii beedka i goobta shaqha boos kastoo aad roogta kalabaashaal bulshada myfi 4g lte gu-ideerba guul interneedo usub global interneda sidii galeytihan lahanku goosaday marna ang moogad
dhugunsidayaal wali hesdadeedna gebagabadii barnaamijka kulanka warsan oo uu ku siin akriyay waana siinsaari anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaale dhinaga farsamadana galangwiin iisi ay saaxiibkayga maxamed biikey maamulka degmada beled haawo weli beeniyeyna anti absaka jarta degmadaas hoqeeyaga maamulka degmada beled haawo ee gobolka gedo weli sheegay anti cabsi yaraateenka jarna degmada beled haawo kureeda markiha bahaayeen warar sheegay anti degmadaasi lunku obsa qaba anti dhaqdhaqaaqa shabaab weerar iyo ka qaadan xokeeyaga oo la xiriiri idaacadda warsan ee magaalada baydhabo yaa sheegay intii degmada hato ka dareeraan dhinacyo fara badan oo horumarka eh dhisowka wadooyinka iyo sidii reedlanka naga lahay adeegyada dadweynaga waanan jarna wala maalboog inkasi dambooye warbaahinta goraasi maruusa waraysi si ay idaacadda warsan waliba hadaladiisu ku mid tahay bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin marka ugu horeysa waxaan salaamaya ummadda soomaaliyeed dhammaan ama ummadda muslimiinta meel walba joogaan magacaygu waa cabdiqaadir xuseen ibrahim waxaan ahay xogeeyaha arrimaha bulshada degmada beled xaawo marka haddii aan soo koobo warbixinta gobolka gobolka alxamdulilah wuu fiican yahay barwaaqa ka jirto roobabkii waa la roobsaday roob lagu diirsada runtii la helo alxamdulilah inta badan waxuun nabaddiidka ay gobolka ku haayaan un hadda moogii dhinaca kale gobolka wax dhib u hadda jira male alxamdulilah waa la qabowsaday waa la barwaaqsaday intaa kadib waa un degmadii baled xaawo degmaduna wax dhib u hadda ka jira malahan marka alxamdulilah waa fiicanah gudoomiye waxaad moodaa in eh, degmada maanta la sheegayo in cabsi ay ka jirtay oo ku aadan in dhaqdhaqaaqa shabaab ay weerar kusoo qaadaan degmadu ee arrimahaasi maxaad kala socotaa oo noogu sheegi kartaa
daayago degmada waxa oo dhib hadda kama jiraan waan jeclaan lahaa wixii amniga ku saabsan aniga madaxa xogeeya amniga ma ahi nin aad iga kala xiriirtaan oo wixii amniga inta badan xaggaad ka wareysataan waan jeclaan lahaa laakiin degmadu way degan tahay alxamdulilah nimankuna cariga weji joogaan marka laakiin insha allah kuwa hadda wax saas oo saameyn weyn sii yeelanayo ma insha allah degmada beled xaawo ee muddo laga joogo ee laba bil iyo xoogaa waxaa soo weeraray ee dhaqdhaqaaqa shabaab ee imikana waxaa la sheegayay in ciidamo loo soo gebagabeeyey tababar kuwaasi oo madaxweynaha jubbaland uu ku amray in ay qaadaan tillaabooyinkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hore u sheegay dhaqdhaqaaqyadaasi maxaa idinka qorshaysan maya arrimahaas waa aniga ku shaqo kuma lihi waa madaxa amniga ama wasiirka amnigayaa joogo sidaad kala xiriireysaan waxay ciidan iyo howlgalkooda iyo nidaamkooda ku saabsan waa waya marka aan usoo laabano dhanka degmada beled xaawo ee waxaa jiray wadooyin roobabkii ay gogooyeen oo xaaladda la sheegayo in inta badan gaadiidku aan isticmaali karin waxaana la xaqiijinayaa in dhalinyaro iskooda isku xilqaamay ay ku xoolan yihiin xoqeeyihii maamulkaa tahay maxaad arrimahaasi caawinaada aada u samayseen dhalinyarada masha allah dhalinyarada waa run annagaa soo abaabulnay anigaana gaar ahaan usoo abaabulay arrintaas marka annaga maamulkana waan ka qayb qaadanay oo maamulka iyo bulshadii oo wada socdo waayo waxa wax bixinayo maaragtay waxaan rabnaa insha allah inaan maaragtay dee dhulkii roobabkii ada-ay wasaqdiya magaalada dhex taalo biyihii wasaqdiha yaallo arrimahaas marka caafimaad darre iyo runtii ay maaragtay muujinayaan marka inaan isu xilqaano dadkanagana aan ku kuwaadino ama aan ku baraarujino in maaragtay wadanka la dhiso qof walbaba wuxuu awoodi karo arrintaas uu ku darsado maaragtay arrintaas aan bahalkin laakiin waxa dhalinyaro u gooni ah maaha dhalinyaradu iyaga u weelhaya iyagaa midiglow ah oo annaga maamulka iyo dhammaan aan ku ognahay howshaas in maaragtay ay u qidmeeyaan laakiin waxa ka qayb qaadanahayo howsha matoor ku ah waa bulshada degmada baled xaaw sanadihii ugu dambeeyeyna ee maamulada marka laga hadlayo in lacaga ay qaadaan mooye kuma qarash garayn karin kuma qarash garayn jirin wadooyinka marka dhabta laga hadlayo iminka maxaa idinku dhaliyey inaad qarash gelisaan wadooyinka dhexmara degmada beled xaawo runtii dee bulshadu lacagta canshuurta la qaadahaya iyo waxa la qabanayo bulshada iskale iyagaa laga qaadaa waxaana lagama maarmaan ah in bulshadii wax lagu celiyo oo deegaanka wixii laga qaban karaa tabartayada aan qabanno mas-uuliyadna saaran waaye dalkaana iskaa wax u qabsaa lagu dhisay markiisa horeba marka inaan bulshadanada iskaa wax u qabsaan ku abaabulno oo arrintaas ay ka qayb qaataan oo degmadii la dhisayaan go-aansanay ka maamul ahaan waana waajibka naga shaqo oo na saaran inaan wixii awood aan u heli karno hadday isbitaal tahay hadday waxbarasho tahay iyo haddii ay dhul maaragtay waddo la dhisaayo tahayba wax alla wixii aan bulshadaas aan qaban karno inaan qabanno haddii abaabulkeeda tahay iyo haddii lacag maaragtay nooc walba oon u geysan karno wax kaga geysan karno inaan qabanno waa mas-uuliyadna saaran wa waya ugu dambeyntii bulshada soomaaliyeed ee caawa kaa dhegaysanaya idaacadda warsan maxaad la wadaagi lahayd waxaan leeyahay dadweynaha soomaaliyeed dalka annaga iska leh runtii qof kale loo soo diraayo iyo dad kale u imaanayo ma laha bulshada soomaaliyeed hadda wax maaragtay wasaaradda qorsheynta ugu talagashay oo iyo dibadhiska saagta dalka dib loogu dhisayo ninna ma jiraan oo u qorshaysan oo maanta meel u yaallo oo bangi oo kayd ama lihin waxaa keed mu ah jeebkayaga in marka arrintaas aan ka qayb qaadano oon maaragtay dib u dhiska dalka aan ka qayb qaadano ayaan maaragtay ma si guud ugu baaqayaa si gaar ahaan jaaliyadda iyo dadka deegaankan kasoo jeeda waxaan leeyahay waagii qabiilaadka iyo markii la joogay qabiilada soomaaliyeed waxay geli jireen maaragtay dhashiikayaal iyo beekemyo iyo suw iyo wax alla wax qof lagu dilay geli jireen oo lacagtooda iyo qarashkooda ay ku bixin jireen dadka jaaliyadaha iyo dadka ganacsatada waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada ee ku bixiya lacagtagu alla in siiyey dhismaha dalka dhismaha degmada oo degmada baled xaawe inaan laami heer laami aan gaarsiino laami aan saarno inaan gaarsiino ha laga qayb qaato qof walbaba jeefkiisa wuxuu awood arrintaas ha kaga qayb qaatena jaaliyadaha maaragtay deegaankan iyo maaragtay ka soo jeedo ayaan weliba arrintaas aad iyo aad aan leeyahay ka qayb qaata waa maaragtay dalkiini waa meeshii aad xaqa u laheedeen maaragtay shinankaad bixisana allah subxaanahu watacaala ayaad ajar iyo xasan aad ka helaysaa sadaqul jaariye waayey maaragtay deegaankaada aad ku dhisanayso arrintaasaan marka ugu baaqayaa sida kalena waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed maanta dulligaana saaran cadow baana saaran aan u diyaargarowna aan u midowna inaan cadowgaas iska celino aan u midowna degmada baled xaawe dhallinyarada hoyooyinka culumaawidiinka dhammaan in ciidamada la garab istaago biyaha lagu daba qaado dhiigga loo bixiyo gabdhaha ay ku daba alalaasaan ciidanka oy raacaan oy jihaadka iyo dulmiga nimanka caadaysta iyo dadka nagabba ina inay jihaadkaas ay ka qayb qaataan oy laayaan oy garab istaagaan ciidanka iyo maaragtay iyo dagaalka ayaan maaragtay ku gubaabinaya
wagaag dhugunsidaaleedkaasi welibaan dambeeyey barnaamijka kulanka warsan oo uu kaasin saari anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxmed soodaala waana siinla dareerahay dhinaga farsamadana waliba galan wiingiisa ay saaxiibkayga alaaba barnaamijkii in farsameeyo maxamed xuseen faliir b k waliba siinku kutabaane dhammaan baxda warsan oo iska duuban sadiyo nabadgelyo idii barnaamijkanan dhugunsan waliba redninku hel korana barta internetkuuna kalena radio warsan com